muasasada almalaaxim ayaa baahisay filim ku saabsan khiraal uu bixiyey jaasuus la shaqaynayay dowladda imaaraadka carabta kani waa jaasuus u shaqaynayay dowladda imaaraadka carabta oo ka shaqaynayay dalka yemen gaar ahaan gudaha jamaacada alqaacida ee dhulka jasiiratul carab waxaa gacanta ku soo dhigay jihaaska amniga ee jamaacada isagoona khiraaladan uu bixiyey xilli uu ka soo muuqanayay filim ay baahisay mu'asasada warbaahineedii almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta jamaacada ansaaru shareeca ah ee ka dagaalanta dalka yemen muuqaalkan ayaa la daawan karaa in ka badan labaatan daqiiqo kaasoo ku soo baxay luuqadda carabiga qaybta ugu horreysa muuqaalkan soo bandhigaya jaasuuskan ayaa waxaa gogolxaar looga dhigay cod duuban oo uu ninkan macluumaad ugu gudbiyey dowladda imaaraadka carabta isla markaana ugu dambeyntii isagoo shirqool maleegaya kusoo dhacay gacanta jamaacada alqaacida faraceeda jasiiratul carab codkan wuxuu jaasuuska u gudbinayaa saraakiisha maraykanka ah xog tilmaamaysa in jamaacada xoojisatay asaaliibtada amniga uuna dareemayo halis weyn oo ku aadan dhaqdhaqaaqiisa iyo banaansii jooggiisa jaasuuskan ay mujaahidiinta gacanta ku dhigan ayaa lagu magacaaba maxamed cabdallah caliim waxa uuna ku dhashay magaalada riyaad ee caasimadda maamulka al sacuud da-diisa waa lix iyo afartan sano jir waxa uuna yidhi intuu khilaalada bixinayay
قضيتي مرتبط يعني ارتبطت بالاماراتيين الصهاينه حتى استدرجوني يعني بالمال رفعت معلومات عن المجاهدين
arrintu waxay ku saabsaneed oo aan la shaqaynayay imaaraadka sahaynada ah waxay igu duubsadeen oo ay igu hindhadarandiriyeen lacag aad u badan waxay iga dalbadeen inaan u soo gudbiyo xogaha xasaasiga iyo macluumaad weliba ku saabsan mujaahidiinta aniga sidaas ayaan sameeyey oo waxaa saraakiisha imaaraadka la wadaagay macluumaadka mujaahidiinta xogahaasi aan bixiyey ayaana keentay in la beegsado lana laayo walaalo mujaahidiin ah jaasuuskan ayaa sheegay inuu sabab u ahaa xogo iyo macluumaad uu bixiyey in diyaaradaha maraykanka iyo kuwa imaaraadka carabta ay beegsadaan dad mujaahidiin ah oo hal labo saddex aan ahayn waxa uu sheegay inuu wax weliba qirtay iyadoo xitaa aan lagu cadaadin arrintaas waxa uu tilmaamay inuu diyaar u yahay in laga qisaaso walaalihiisii u billiqay cadowgooda si arrintaasi ugu noqoto toobadkeenid daacadda ah sida uuba maxamed cabdullah jaasuuska u shaqaynayay imaaraadka carabta oo afkiisa ka sheegay waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo inaan sabab u ahaa dilka mujaahidiin ay beegsadeen diyaaradaha cadowga sidaasi darteed ma rabo in arrinteeda lagu tilmaamo in la idulmay ama la ii qasbay laakiin arrintu waa midda cagsigeeda waana ogahay warbaahinta inay arrinteeda si kale u dhigi doonto balse xaqiiqada waa wax aan aniga sheegay ugu dambeyntii basaaskan lagu magacaabo maxamed cabdallah caliime ee khilaaladiisu baahisay mu'asasada warbaahineedda almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta jamaacada ansaaru shareeca ayaa cid weliba oo camiil u ah dowladaha dagaalka kula jira ku dhaqanka shareecada islaamka iyo mujaahidiinta kuna dagmaya lacagta adduunye iyo ballanqaadyo afkabaarkiisaa ugu baaqay talooyin ku aadan waxaa la gudboonay intaysan ku soo dhicin iyagoo jawaasiisa gacanta mujaahidiinta sidoo kalena intaysan gacmahooda ku daadinin dhiigga walaalahooda mujaahidiinta wuxuuna yidhi cid weliba oo camiil u noqota cadowga iyo jaasuus u gudbiyo xogaha mujaahidiinta ama qof weliba oo arrintaas ku fikraya waxaan leeyahay yaysan ku sirin cadowgaada yaysanna adduunyadan raqiiskaa kaga iibsanin diintaada iyo islaamnimadaada ha isdhihin ma i dagi karaan oo ma siinayo xoga waxyeelaynaya mujaahidiinta iskana ilaali inuu debinkaas kugu rido shaydaanka kuna xirno allah khaaliqa ah وختاما فإننا في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب
jaasuuskan ayaa ugu dambeyntii waxaa lagu fuliyey xukun toogasho ah markii la saaray maxkamadda shareecada islaamka ee mujaahidiinta jamaacada ansaaru shareeca mu'asasada warbaahineedda almalaaxim ee ku hadasha afka mujaahidiinta jamaacada ansaaru shareeca ayaa marar kala duwan waxay baahisay silsilado ciyankan oo kale ah oo lagu soo gudbinayo jawaasiis la shaqaynayay dowladaha maraykanka iyo imaaraadka carabta kuwaasoo badankooda ku lug lahaa duqaymo ay ku shahiideen dad mujaahidiin ah iyo dad shacab ah
والخطف والآتي الفرقة احترافية